wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono abaalmarinta hay-adda bush foundation ay siiso dadkay u aragto in fikradahooda ay dhaxalgal u yihiin bulshooyinka oo sanadkan minnesoora ku siisa saddex qof oo soomaali soo galooti ah ay ku jiraan laba gabdhood abaalmarino loogu talagalay in ay ku horumariyaan hay-adahooda wixii ay soo bandhigeen labadaasi gabdhood ayaa middood waxay tahay amiira cadaawe oo si weyn ula diriirta in dumarka jirkooda ay iscaddeeyaan ayagoo adeegsanaya kiimikooyinka jirka lagu dhaqo amiiro oo ah madaxa hay-adda the beauty well project ayaa waxa ay hay-addeeda sameyn doontaa macluumaad ururin la xiriirta haweenka iscaddeeya ee ku nool waddamada soo koraya iyo kuwa aanan horumarin haddaba barnaamijkan ayayna marti noogu tahay toddobaadkan amiira cadaawe bal waxaad iiga warantaa ugu horreyntii waxaa lagu guddoonsiiyey dhowaantan abaalmarin inaad samaysid ah macluumaad aruurin la xiriirta gabdhaha iscaddeeya oo hay-addan bush foundation ay ku siiso bal ugu horreyntii sead u aragtaa in waxqabadkaagii la aqoonsaday
waa arrin aad iyo aada u wanaagsan si si aad ah maaragtay ayaan ugu mahad celinayaa bush foundation in ay maaragtay aad investmentigaaseetun ama ama ay maaragtay imaalgeliyeen in aan shaqadii aan sagaal sano kasoo shaqeynayo in aan aan sii wado adduunka u expand gareeyo cause maraykanka ayaan aad u focus garayn jira owal laakiin haddeertaaneetun cilmi baaristeeda kale adduunka dhan ay ku saabsanaan doontaa marka wax oo aad iyo aad aan ugu mahad celinayo waayo marka maxaad qaban doontaa oo adiga abaalmarinta lagugu siiyey waxa aan qaban doono waxaa ka mid ah markii la fiiriyo waxa dadka ay isku caddeeyaan chemicalka ay isku caddeeyaan manufactureska warshadaha sameeyo waxa la isku caddeeyo ayaan waxaan istaadi gareynaa ama cilmi baaris ku sameynayaa warshadahaas dhan sida ay ma aragtay ay ay ay u sameeyaan marketingkooda ama sida ay ugu ugu xayeysiiyaan africa degan iyo asia iyo latin america ayaan aan cilmi baaris ku sameynaya xayeysiinta ay u sameeyaan iyo waxaan ma aragtay la kulmayaa warshadahaaseed cilmi baaristeeda taas ayay ku saabsanaan doontaa iyo waxaan sameyn doonaa global coalition wax ah oo organisationno badan oo adduunka oo hadda qaar ka shaqeeya ama qaar rabi doona inay ka shaqeeyaan in aan isku soo aruuriyo then waxaan u u sameynayaa waxa la dhaho coalition meel ay iskugu wada imaadaan aan ka wada xaajoono si arrintaaneetuna adduunka oga joojino qaybta kalena waxaan ma aragta develop gareynayaa cilmigeyga oo waxaan sii siyaadsanayaa leadershipkeyga so marka leadership certificatena waan qaadan doonaa waa tahay marka macluumaad aruurinta aada samayso xaggeed ula noqonaysaa maxay macnoo samayn kartaa maadaama gabdhihii ay iska gadan karaan waxay isku cadeynayeen suuqyada ay yaalaan saaad sheegtay wadamada soo koraya ama dhaqaalahooda uu hooseeya dadkooda maskaxdii laga xadaayo oo la leeyahay daawooyinkan laisku cadeeyo waa loo iibgeeyaa maxay cilmi baaristaada soo kordhinaysaa wax weyn ayay soo kordhinaysaa hadda arrintaaneetun sagaal sanaan kasoo shaqeynayo cilmi baarisyo kala duwan haddee noqoto chemicalska aan testigareynayo chemicalskii aan baaraayo haddee noqoto dadkii ma aragtay sababtay u isticmaalayeen ayaan cilmi baaris badan kasoo sameynay marka hadda weligeed lama istadigareynin sababta marketingka ay u isticmaalaan kambaniyadaneetun iyo maxay u taarget gareeyaan dadka midabyadan le maxay iyaka keliya ay u abaaraan ay saas u sameeyaan so taas cilmi baaristaas waxay aad nooga caawinaysaa in aan ma aragtay you know adduunka ma aragtay wax markaad dabar goynaysid waa inaad evidence isticmaashid ama wax xaqiiqa ah isticmaashid so taas researchkaas ama cilmi baaristaas waxay naga caawinaysaa in aan ogaano xaqiiqadaas kadibna aan aan sameyno campaigns ama wacyigeliyo oo oo maaragta dadka wacy laga wacyigelinaayo ama kambaniyaalkaas laga wacyigelinaayo oo weyn oo global ah marka hadda awaadkan laysiiyo wuxuu aad igu caawinayaa in aan u iskeel gareyno ama aan u kordhino effortka aan shaqada aan qabanayno in adduunka kale dhan oo global aan ka dhigno waa tahay marka bal waxaad iga warantaa hay-addan bush foundation waxay kaleeto wax siisay dhalinyaro soomaaliyeed oo gobolkaa joogto joogo marka dadka kaleetana maxaa lagu abaalmariyey oo ay qabanayaan abaalmarinta dad kale iskama siiyo soo qof kasta wax uu weligiis kasoo shaqeynayo oo sanooyin badan dadka qaarkood toban sano ama ka badan wixii ay kasoo shaqeynayeen ayaa lagu abaalgarinayaa si ay wixii ay usii sameeyaan oo ma aragtay macluumaadkaas la siinayo ay kusii weyneynayaan marka bush foundation waxay rabtaa in ay soo saarto dad adduunka u hogaamiyo si fiican u hogaamiyo oo si xaq ah u hogaamiyo adduunka marka waa meeqa tirada kale soomaalida wax la siiyey laba qof oo kale soomaaliya la siiyey waa tahay bal amira waxaad iga warantaa waxyeelada daawooyinkan gabdhaha uu isku caddeeyaan laleeyahay jir ahaan iyo xataa qofka maskax ahaan maxay ku keeni kartaa jirooyin badan ayay keeni kartaa waxa la isku caddeeya waxay ka samaysan yihiin ingredients ama chemicals oo loo yaqaano mercury hydroquinone iyo highly pollutant waxa la dhaho topical steroid oo waa ingredients oo ma aragtay oo toxic ah oo ama sun ah marka dadka marka ay marsadaan hadda haddii aan tusaale ahaan kuu siiyo waxa la isku caddeeyo qaar ka mid oo mercuryga ku jiro qofki waxaa dhacayo mercuryga jirkooda galaayo wuxuu u keeni karaa neurological issues maskaxda ayuu ka saameynayaa soo qofka waxaa ku dhici karo qalala ku dhici karo dadka qaarkood xataa maar markii uu maskaxdooda mercury ka buuxsamo xataa coma ayay ay galaayaan hadda gabar waxaa jirto oo lix bilood coma ku jirto maadaama ee maskaxda uu mercury ka galay dadka qaarkood keliyaha ayuu ka dhaawacaa dad badan oo waxaa jiro cilmi baarisyaal badan aan ku aragno oo keliyihii ka fadhiisteen maadaama uu mercuryga u fadhiisto keliyaha dadka qaarkood wuxuu ku ridaa waxaa la dhaho kaadisabrow diabetic ayuu ku ridaa maxaa yeele mercuryga wuxuu u dhaawacaa qaybta ma aragta indicron systemka jirkeena oo hormonkeena regulate gareyso khaasatan insulinka oo soqorta maaragta kala wareejiso oo jirkeed nadiifin laheyd ayuu joojinayaa kadib qofkii wuxuu ku dhacayo sokor ayaa ku dhaceyso ilmaha yaryar khaasatan aada u saameeya xagga maskaxda chemicalka kale san oo ilmaha uurka ku jiro waay uurka hooyada ilmaha ku jiro ha dadka dadka qaarkood iyakoo uur leh ama iyakoo uur laheena xataa marsanayo marka marka dhibaatada ee mercury uu leeyahay khaasatan waxaawaa qofka bini aadanka asoo uur laheyn xataa hadduu marsado jirkiisiiyo chemicalka ku jiraysa wa waxa la dhaho accumulation ay sameynaysaa oo cad cad badan ayuu jirkii ku jiraa wakti badan ayuu ku jiraya kadib qofkii uur markuu yeesho isla markii ilmihii maskaxda ayuu ka saameynaysaa meralkiisa suntii meralkii oo birta ahayd jirka qofkay ku jirtaa soo marka ilmaha qaarkood waxay ku dhalanayaan waxa la dhaho neurological issues oo maskaxda ayagoo ka xanuunsan ama hadday islamarkaas ha ama hadday islamarkaas xanuunsanin markay bilooyin jiraan ama hal sano jiraan ayuu xanuun kusoo baxaya oo maskaxda ku saabsan ilmaha qaarkood wuxuu ka dhaawici karaa learning disability wax la dhaho inoo waxbarashadoodii ayuu daciifinaya maskaxdii fahan fiican ma yeelanayso teeda kale mercuryga qofka even haddii uu naaska nuujinayo ilmaha hadduu marsada xataa sunta mercuryga caanihii oo naaska u gudbaysaa ilmihii markaas maskaxda ay ka saameynaysaa tan kale sunta kale oo hydroquinonka waxay keentaa skin cancer dad badan ayaa waxay ka qaadeen maqaarka cancer taankarada galo maqaarka taasi waxay ahayd madaxa hay-adda the beauty project ee ka dhisan minnesora amira cadaawe oo toddobaadkan heshay ayada abaalmarinta hay-adda bush foundation ay bixiso islamarkaasina kasoo sameyn doonto macluumaad aruurin ku salaysan sida dumarka ay jirkooda isu caddeeyaan iyo waxyeelada ay leedahay barnaamijkan qoyska ayaana marti noogu ahayd intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo